anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baqayaa madaxda kala duwan ay ka mid yihiin saaxiibadayda golaha wasiirada saaxiibadayda xildhibaanada ah in ay u hoggaansamaan sharcigan oo ah muxuu ahaa sharci lagu xakamaynayo hubka dadkuna inay fahmaan hubka dhigis lama gaadhin weli waa la gaadhi doonaa wejiyo badan buu yeelan doonaa laakiin wejigii koowaad ean maraynaa waxa weeyaan caasimadeennu si qoryaha waaweyn ee argagaxa leh ee cadowga lagula dagaalamo ee cid lagu dilaya magaalada dhexdeeda aanay ka muuqan ugu muuqato magaaladuna magaalo nabadeed inay dhigaan guryahooda dhigtaan qofkii aan ka maarmin gaar ahaan shirkadaha brivatka ah waxaan iyagana baaq ugu dirayaa halkan inay iska diiwaan geliyaan maadaama ay shaqadoodu tahay inay ku shaqaysaan hub inay iska diiwaan geliyaan wasaaradda amniga iyo cid kasta oo rabta inay hub haysato ha ahaato aake ama bistoolad inay u hoggaansamaan sharciga la soo saaray oo ay muxuu ahaa iska diiwaan geliyaan si ay sifo sharciga ugu haystaan hubka loola ogolaado loona ogolyahay waxaan kale oo aan aada ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ciidanka dhallinyarada runtii iyaga oo tababar ka soo baxay oo aan degin howl deg deg markiiba loo geliyey ilaa haddana midhihii hawsha lagu diirsado oo shacabka soomaalida markhaad ka yihiin maadaama hal ciidan oo amniga dalka wada sugayaa tihiin waxaan nagu yeedhanaa magaca la ydhaa ciiltire oo ay dadka soomaalida way ciilanaayeen ciilkii baa ka tirteen waxaan ku bogaadinaynaa aadna ugu mahad celinaynaa shaqada muuqata ee ilaa hadda ay qabteen ciidankan waxaan baaqu dirayaa shacabka soomaaliyeed ku nool magaalada muqdisho inay garab istaagaan ciidankooda inay la fududeeyaan amniga waxaa halkaa ka bilaabmaysaa hadalkii madaxweynuhu sheegay ee ahaa soomaali heshiisa soomaali heshiisa macnaheedu waxa weyaan dowladda iyo shacabku inay heshiiyaan marka shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa ciidamada amnigiina sugaya inaad taakulaysaan inaad u fududaysaan inaad u tilmaantaan cadowga waxaan ku celinaynaa haddana mar walbana ku baaqaynaa baaqii madaxweynaha ee garanwaa in la yska qabto